أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بعد آه، الدرس الثالث وعشرون درسي لباتو إسدهات من دروس أبو شجاع من فقه الإمام الشافعي عليه رحمة الله رحمة واسعة في أحكام اللباس mayba ka saabsan yaha ee, m- dharka la gundudaa iyo libaaska ahakaamtiisi xugmiyaashii walaa inti la hirida banaanti waa yaani la hirida banaanayn faasilun haadaa kan faasilinkiyo salbiyaa waaye wayaxarumu may haaramahaadee ala rijaali magilkii korshey may ku haaramaha lubsul xariiri xariir waleeraa uni mardaan xariirtu waa shay macruuf ah waaye oo ilaahay subxaana wa tacaala qofka bini aadamka ah adduunyadun lagu xarami oo muslimka ah ee watakhatumu faraatagaladoo yaa fargilika weeldhadoo ya harame bidahebi daheb fari fargililika weeldhada ya riga ku harame megilka may ku haramaha ini gundidaan m- xariir ini gundidaan xariir xariir may la raay shay gaar eh waay dhar gaar ah ee way waaha oo ilaahay dadka ahlu jannada inka talagalay adduunyadan da muslimiinta lagu xarami waayo Mhm. maykale ku haaramaha daheb ini fargilika weeldhada qof megili haaramaha ku ehte wayaxilu linisaa ha gebrona xalaalaan at waa ilaahay ma banaayo gebro ini maywaha wayaxilu linisaai gebrona waqiila adhahabu waqaliilu dahabi dahabkiidis yar iwa kathiiruhuna fi taxriimi sawaan waay dahabka kiidis yar iyo kiidis badan xaaraannimada jingleyka iyo waay magalka hobla nasbey waay magal dahab gundidu maama yaraaday badanaaday ee, may waa miska ziinay kor qofka magalka xaaram waa shariicada islaamka mayna daliilin ah aha Eh, xadiid imaam bukhaari imaam muslim iska waafaqsan yihiin oo shan kun boqol toban ay raqamshi imaam albukhaari Eh, saxiix albukhaari muslim isuna ay lama kun lihdun i todoba can xudayfata radiallahu canhu qaala samictu nabiya sala allahu alay wasalam ilaahay nabishiya dheegeer xudayfat bn lyamaan yaquulu haa layi rasuulka laa talbasu ang marateen ang hiriteen al xariira xariir ang hiriteen walaa diibaaja diibaajan ang hiriteen xariirta nooca kuma dhawaay وروى البخاري ومسلم إمام بخاري مسلم أي كلا ورينا أبي هريرة الكويري حديث كرقم شيء إمام بخاري شنكون شنبقل لباتن إلي يا مسلم لمكون سيديد بقل isagaa sideetan iyo sagaal lama kun sideetan iyo sagaal can abi hurayrata radi allahu canhu an nabiyi sala allahu alay wasalam anahu abaa hureyre nahaa reebay anahu sala allahu alay wasalam nabaga nahaa reebay can khaatimi dahabi dahabkii in fargelilika weeladayaa reebay rasuulka sala allahu alay wasalam may kale xadiid kale ma jara usuun imaamu tirmidi weriyaw kuntada boqol iyo labaatan raqamshii ana rasuula allahi sala allah alay wasalam qaala meerey xurima may la xaramay libaasul xariiri xariir gundidooshe iwa dahabi dahab gundidooshe xariir i dahab ini gundidaan gundidaan yalla ku xarami calaa dukuri ummatii ummatay magalshe wa uxila may lin halaaltoy liinaahihim xawaanshoon walan halaaltoyee markun ay waahan magalka may ku xaaram ahaha ini xariir gundidaan maykor ku haramaha daheb ini iska quryaan fargilika weeldhadaan gebroon xalaalaan ate markan dahabka kiidis badan i kiidis yarna ah, xugun ahaan isku mad waay gebro madii iska quryaan iska suurdoaan laleeyne gebro walaa iska iska quryaano banaano sharan banaayo iska quryaan sharan banaay may waahan maywa ha ee ani in dhaafna waay xaddi laysa qurxiyaay yacni ilaa xad xad ani in kubadana waay qurxinta walay la ekaayla inay joogaan lafade haddii kubadadaan maaha wali laysa qurxiyaay wal kubadana iska qurxiyaan haddii gebro elaan malan ogolaada waay kan usigee maywa ha zikika waajibaas ani ziyaado waa ziina ku baxsan curfiga ini gundadaan naftiyo manbana xad iyo lanka talagalyaa jare haddii adaa ini dhaafan maaha wali marka haddaas dhaafsan israaf deero oo ziino ku baha zeki ka waajibaas ini ini hiridaan xaaraan gebro laakiin walaay bi iska qurxiyo baabshe leyli rooga ambanaanyi dahabka ifada marka dahabka ifadada may lan baahanya ini xuduudiyo lan dhaaftina lanka xadgudubna gebro naftiyo wala si dahaba balaanga ambanaan si lan ari xuduud laang ma e naftiis xuduuda leey xuduudiis in lan dhaafsin waayo hoob xuduudiis dhaafa zeki ka waajibaas ee, qofka yacni bilaamayd ee naftii xaaranga ku nagdee ilaa hada alxad waa ini lan dhaafna waay waa gebro may halaalan aha markun xariirtas ini gundidaan halaalaan ate may halaalangaha ahaan iftiraash inay gololka dhikadaan halaalaan ata ee waxyaabahaas dhan halaalaan ata dahabka kiidis yar ee kiidis baran xaaraamnimada jinleyka in waay saas waaye antaas oo dhan yaa markun yaa shariga ilaahay yaa yani xariirtaas المكلفين ويحرم على الرجال رجال مك وقت الاختياري لبس الحريري حرير تمركن ولو يبحاب أي دوناني هدي الفضاء حرامك وأتوا حرامك وأت شرع إلهي مركون ساس فيلا ويا شيعي أنت ساس مركون لساس لك أما الفلون ولا مباهني واي وإذا كان بعض ثوبي مرضى قارش هدية إبراهيمان معناها هدي دور شيء أو حرير نوعياش اللي سكدري هدية مرضى وإذا كان بعض ثوبي ثوب كبير هدية إب raysaman ibraysam nooc leraw xariirtee ibraysamka may lere axsan alxariiri xariirti nooc kumid laakiin kanka quruxsanga lere nooc walala kusuubiyaw waa bacduhu ibraysamka bacduhu thoobka birsheyna qutanan ay oo kataanan ay xariirti kataan leraw jaaza lubsuhu maradowshiya banaan maa lam yakun ibraysamu ibraysamka haddii qaaliban hay macnaha maykin sheegohay maradii may waa xariir oo oo berilaan ema ah war iska dari suuf i xariirti noocyaalsha oo la iska dari yaa yaa marada laku suubay laku dhowi haddii noocaas eta haddiiba oo ibraysamkaba qaalib an hayna banaanyi waay haddii ibraysamka qaalib an hayna in la hirida banaanta waidaa kaana bacdu thawbi haddii ay ibraysaman haddii ibrahisam qaalib an hayna may daliilinga xadiid imaam bukhaari muslim iska waafaqsan yiin shan boqol shan kun afar boqol sagaalun raqamsheeyey bukhaari muslimni ay lama kun lihidun isagaal min عن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رسول شيء نهار ريبة عن لبس الحرير إلى رسول شيء حريرتي مرضو شيء ريبة إلا هكذا إلى رسول شيء ما ريبة حرير إن لهرد إلا هكذا حديث سيدة أتمال لك فلاو ماهن هكذا وأشار بإسبعه بإسبعيه لمديس فرض إشارة نبي صلى الله عليه وسلم اللتين التليان الإبهام لمدي فرض أصولك الهريرين يا إشاري قال ميري الراوي الحديث فيما علمنا أنه يعني الأعلام علاميال علاميال وهي الخطوط التي تكون على هواشي الثوب ونحوها معناها دي إيه إن لما رضى ما إلى راي لبس الحرير يا إلا هكذا معناها ترش أما هدي مرض ترش أنت أنت كلام سوف إي أو كلام قيب كمدة يا قدنا قيب كمدة المركز أكل هو غالب أنهاين والهيري ذكر لكن مجلك اسكو جند ذكر بلان ترتبا بنانايتي ساسا لك ويد معنش ما واه لكن حرير ما يحرر أشيليدي أنت أسمركم ما يبقى دليل أتاها إيه ويا حرم ما يحرم هذا على الرجال المسلمين تي مجلس ما يحرم كواها لبس الحريري حرير مرضوش يا حرام كوي وتختم فرقل ذوك وحرام بالذهب الذهب إنك فرعت سان مجلك فرقلك سوب سدان ويحل مهل على أحد حريرتي ذهبك للنساء مسلمين تجبروش ويا حلال إين وقليل الذهب ذهبك ذي سير وكثير ذهبك ذي سبرن في التحريم حرام نمذ فيش سواء جنك إين ويري بدن يملا بالكلية مجلك حرامك إيه وإذا كان بعض ثوب ثوبك برشي إبرايسام عن حريرتي إبرايسام لرهاد لكسوبي وبعضه نقدنا نصوف لكسوبي أو كتانا كتان حرير tirtila rawla kusuubi may waa jaaza may banaana lubsuhu maradowshiya banaan in la hirida banaanta markaasi maalame kunil ibraysamo ibraysamka xariirti kan ee qaaliban haddii qaaliban hayna usan badanayn faasulun haada kan faasulun kii fasale waaye antana may baa ku galaanaha fasalkun kan in ma infasal iyaa fi ahkaami lmayit fima yatacalaqu bilmayiti من غسله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه وحمله وتعزية أهله أنتنا يعني يك يك حسان ميلون قفك مي مسلم كا ميت كمركيوس دم هذا أحكام تسالن دقة سالن كفنية صلاة سالن كتكودة سالن زوج لن دوجة والاسم واجب أي واي قاعدوا شيء إهل شيء أن تعزيه شيء أدبيات كن الناس كتعزيه يا وشرع إلهي سدل الناس دوجة شرع إلهي وحابة عصرهم إلا دي مس... م... إلهي سبحانه وتعالى أحكامه نيندي يعني أحكامتي هذا قانون كشرعيد إلهي أحكامته على شيء قاس ولن هاي نمال أقول مركون لن كل دوجا وسالن دوجا ده شيء سالن كتعزية سالن دقة سالن كفنية سالن سالن دقة سالن كتكذل سالن كفنية سالن دي ولا أصلا واي markuu hatana noo dherjiye fiiri weelzamo axkaamtaas weelzamo mayba laazimeeyey filmayiti meyidki may fiishay may ka laazimeeyey arbacatu ashyaa sheel afaree ka laazimaas غسله غسل الميت ميت دوشي اللازمة وتكفين تكفين الميت ميت كفنوشي اللازمة والصلاة تكذو اللازمة عليه على الميت ميت كرشي لك تكذو والدفنه دفن الميت ميت دوشي اللازمة lankaho busadhamada farsheak iyo laazimaas afarsheya laazim waajibaas madili ley dadka mukalafiinta oo miidkaas dhamadooshay ogaaday afarsheya ka waajibaas waa ileen miidka dhamaday uswalma ka waajibaayaan may waahan usway waaha irtafacat canhu takaalifu sharci takaaliifta sharciga haytiya ku kornaagti saas daraadiya wal uska waajibaa malaus markuu may buaha sida dadka qaar ba raayaan soomaalida afje may waa gobolada qaara may la raay lanka markii soo dhamada may raayana lanka hibil hibil ay ku waran boob leer may ka raayan hibil aha farad la gohi ya ka raayan farad la gohi maanishe may waa caado oo lafdi ee waay maanishe may la kuwada ahaan dadka had eed man fahansan lafda dadka aamaga dhon adeegsadaan waay laakiin asal say sharci ku kooy bimaanaa irtafacat anhu takaalifu sharci waay takaaliifta sharciga hayta ku kornagatiwo marku may waa halankaas hoobmado dhamada uswalma ka waajibaan laakiin dadkii usukadhaha dhamadii mukalafka haya may ka waajibayay afartan shay ka laazimaas ini suubiyaan ini lanka dhamadii dhagaan waajibu ini kafaniyaan waajibu ini salaadka tukudaanna waajibu ini duugaanna waajibu afartan shay waay afartan shay mayna ajmaca almuslimuuna muslimiinta yaa ka ijmaacey mujamac waay calaa wujuubi hadi lumuuri alarbaca wujuuban kifaa'iyan wujuubkana wujuubkii kifaa'i ahay waay fardu kifaayo waay fardu ceeng ma eh haddii dad muslimiinta kumate arrintaas ungumaan dadka meelilanka kadhamidi degan qaar kumate oo kifaayo haddii arrinta ungumaan saqada canu lxaraju cani lbaaqiina fardu kifaayo dadka kale ku dhiya wadaliilu calaa luzuumiha daliilka oo laazimsheena may waaha alijmaac waay muslimiintaasaas ijmaac muslimiinta ka kulma ijmaac waay kelimidaas المستند إلى ما ورد إجماعا ما أسكداي أحاديث من الأحاديث التي سيأتي بعضها منها في الباب أحاديث بنين كويدون إن شاء الله تعالى وإثنان لما لا يغسلان ملدقا ولا يصلى عليهما ملك تكذو لما قفوت ما نلدق واجب ما لما ميت ما ملك تكذو كرشو سديو لك الدوغي أي أين لما ذات الشهيد لن شهيدي في معركة المشركين mushrikiinta dagaalsho ka dhamay dad gaale isoo jihaadka jaro gaala la jihaadaa yaa dhamaday bisababilqitaal yaana ka dhamaday saasa lere sababulqitaala ka dhamaday macnaha way waa gaalada leewalka dhowtii mee may waaha lang musun ee hubsheylay ka dhiyaasa khata ee gaf ele inka dhiyaa qasan haayne husule hubka kiisheylay ka dhamadiyaa daabadii isu saaranaya leha kudhiya haraantida ka roogsataa waxyaabahaas oo dhan hoob fi macrakati lmushrikiinana ka dhamadi sababulqitaalna ka dhamadi lamadaas shay hoob isu kulun sida shahiid waaye lankusiga markuu maanamal dhigaaw maanamalka tukudaw shahiidka tar badanye laakiin noo ogon kan ee shahiidka noo ogon ee shahiid dunya walaakhirati lan shahiidka dhowr nooc inshalbahe shahiid laakhira shuhadaa laakhira dad leer haaga jara qofka olol dhuuriga laka dhamadi gabirta umul ratay iyo oo umul yani olnogi ololada ka duubanya dhamati may leerahay qofka biyo kamaashada waxyaabahan oo shuhadi leerhe badanyin ahaadiistan ha ororti laakiin shahiidkan kan e kan oo mal dhagamaana malka tukadaa laleeyi oo wal duuge usoo dhiigshay qaba maradii sidiis inka hidinta laka duuge markun tanyeede may waahan no shuruudunga ley ini macrakati lmushrikiina gaalada dagaalsho ni ka dhamad waaye oo xarbiyiinta dagaalsho ka dhamadi mushrikiinta bisababi lqitaalina ka dhamadi waaye bisabab lqitaalina ka dhamadi laakiin haddii sabab lqitaalan ka dhamane oo sabab kale ka dhamadi maalan sabab lqitaal ma ka dhamana sabab kale ka dhamadi may kumad e sabab lqitaalka kan ka dhamadaan may kumad eh maalan kaas may kumad aha kan oo sabab lqitaal an ka dhamadaana maynagada koreha harbagii madi gohay dhammaadi kudubaa dhammadi jaraaha oo dhaawaha ka deeri dagaalka yaa ka dhammadi moodshay markaas kudubaa dhaawaaga yaas ka saraaya saasa ka dhammadi faqayru shahiidin waa fil adhari sida raaja haga shahiid meele macrakadii khaariji yaa ka dhammadi may kale lamada haddii usa dhammado buqaad dagaalshu haddii ka dhammado buqaad may la reey aladiina kharajuu can daacati alimaam imaamka daacadiisa dadkii ku baxeen waaye buqaad waaye ta'wiila qabaan dadkii oo yacni muslimiinu laakiin fallaaga weeyaan fallaagada isoo la diri raaw yaa dhammadi in la diri xag waaye laakiin si walaayada imaamka lahankanaga la diriroowkii oo kala diri raaw kufaar gaalnimo mal an la diriroo haayo laakiin fallaaganimada lan la diriroo haayo la diriroowkaas fi qitaal buqaad tooba ka dhamadoon shahiid mee amboon hayn may ka dhamaday dagaalka ka dhaha dhamaday laakiin sababul qitaal ma ka dhamanaya sabab kale aan dhamadii sabab kalean dhamadwali kale gaar ah oo dagaalkan hayna sabab kale aan kooyta jirsidii bola ka dhii saasoobka dhamadoona markuu shahiid me shahiidka dhamadi fii macrakati mushrikiinka dhamaday bisabil qitaalina ka dhamadi mal dhagamaana malka tukudaaw sidiisa laka duuga ku dhoonyi walaagaaso dhon kan lamaad may aha mayna daliilin aha likhabrilbukhaariy imaam bukhaari xadiid iyo daliilin ah xadiidka kun lama boqol todobaatan iyo sideed can jaabir radi allaahu canhu ana nabiya sala allahu alay wasalama ilaahay rasuulshii amara may amrey fii qatlaa uxudin uxudati ka dhamadi yaa nabiga amari bidafnihim duugowsha waa amri maalintii uxud muslimiinta dad badan ah ku shahiideen may ku dhamatay todobaatan iyo dhowr gofooda ku dhamatay tilka bitilka tiila riwaaya badar caqsishay ahaydi fii dimaa'ihim dhiigsho yoo dhiigsho qabaan duuga ere nabiga sala allahu alay wasalam walam yuqasaroo mal dhagna walam yusalla calayhim korshoona malka tukuna may waa hasaasa ka falanaati waay salaad malka tugun ileen waxyaabahaasoo dhan wasiqdu kan kale kan lamaad mayoo landhagaane waan langatukudaan wasiqdu dhiisiski waay alladii siqdigi lam yastaxilla ansoodoyne an qaylin saarikhankii qayliyaw halus ahaaday oo ansoodoyn alaa amaaraatul hayaalinka aragna siqdiga may larhey asiqdu may ballankaseyhe dhiciskaa larhe dhicigse macnaa kan oo hadhii waay bitathliti siini siqdi lare siqdi saqdi suqdi alwaladu naazilu qabla tamaamihi oo weladka oo hadegaya laree niisa may waa antaamnaganu ka hor ma'khuudu min asuquuti waay dhiyowki dhiyowki aadigahay wahaa hadhicisooy hadhiyi waay saasu kaas usuuna way waa hooba qabla tamaami shuhuurina li bilood ilaa lahda walku yar hoob us ey soodna usilanka aragna kaas usuuna mal dhigaaw maana malka tukadaa dhicisis waay malka laakiin hooba afar bilood walku badagna usu rooga boqol labaatanki walku badanga rooga waana sooda laka argay amaaraatul hayaa laka argay qayliimadi hadhalada qayliimadaasa dhamadi ama galnyaasheeda dhagaajiyay dhamadi hoobsaaska dhamada maha kaas walka tukude waana wala dhagay kal kabiiriya lama dayey amboonhayna libilooda dhaafi litibiloo dhaafi ilaa ma lahda lahdatun lilwadici wa lahdatun lilwadi ya lere lamadaas lahdan lama lahdi libilood kubadan hoobusu ka dhaladoona hoo nooli iyo hoo dhamashaha bahoob kal kabiiri leylimaday markun kan os bilooshayna yani libilood ku yariin waana madi dhaladayna qaylalanka aragnay hadhicisoowe kaasuuna malka tukudaaw maana mal dhigaaw maralaylaka duubay wal duugaley wasiqdu siqdigi alladii siqdidi siqdigi oo lam yastahila an soodoyno saarikhan kii qayliyaw haalus ahaaday lam yusalla calayhi kaasna malka tukudaw dalla calaa dalika mayba tusay xadiidki lixadiidi tirmidiyi إمام الترمذي حديث يكون صدق إلا ما وغيره عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إلى نبي شيء قال ميري الطفل الطفل لا يصلى عليه طفل ملك تكذاوير النبي صلى الله عليه وسلم ولا يرث ما نمل دهلا ولا يورث ولا يرث اسم دهلا ولا يورث ما نمل دهل سياوير حتى يستهل إلى اسكو صوضي حقوق أحان أسول من دهلا ما نمل دهل سياو رواه ابن ماجه ما يريد kun ishan boqol iyo sideed an jaabin radiallaahu canhu qaala qaala rasuulullaahi sala allahu alay wasalam ilaahay rasuulshay meeray ida stahalla siqtu siqdiga haddii qayliyo soodoy sulliya calayhi walka tukude waa wuritha waana wal dhahalsiiye weer waa wuritha waana wal dhahalsiiye macnaa lankii use dhahalka lahaa in dhahalka leemi kalaf oo kale waa intaasna marku lamadaasna malka malka tugudaa waaye waa ithnaani lama laa yuqasalaani mal dhigaw walaa yusallaa calayhimaa lamada korsho malka tukudaaw ashahiidu kii shahiidka hay fii macrakati mushrikiina mushrikiinta dagaalshoona ka shahiidi iyo wasiqdu kii hadhici sooway hadhii sibigi alladii siqdigii lam yastahilla an soodoynee saarikhan kii qayliyaw hala ahaaday wayuqasalu lmayitu mayidkaa la dhagaa wataran tire isdhaaf ee lan dhagaa mayidka madi la dhagaaw kayfiyada lan dhagaaw oo kifaayada ee may waaha tire watar ee lan dhagaa tire watar maylika wede hen may waaha halkol hal mara la dhagaa ama samasad mara la dhagaa ama shawaa watar yacni wayakuunu may ahaaday fii awali quslihi qusli lmayiti mayidka dhagowsha ulshayni si durun geba ahaaday geb gebmaylka jeedehen waa figigan way waana wal oo shiir zuuliya lare shiir zuuliy iyo wasaq wala zuuliya gebka may waa elantis la shukuliya biyo laka dare walka dhaga shiirka zuuliya asalka madiri kutubtan la qoraay yani aaladan yani mawaadkan casriga ee sida saabuunta iyo may la raay oomada iyo waxyaabaha ma jarna markan saas daraadiya walaasa la adeegsadaayo amba khidami amba shay dhareere la iraa oo lyaalaka dhaga jari waa fii aakhirihi aakhiri lqusli dhagowka meydka la dhagaaw meelanka dambana shay un shay alla weela shay kaasoo min kaafuurin kaafuure macna wala carafaw meydka may bawaahan tiro isdhaafaya lan dhaga sida goor amala la dhaga sida akmal shay waay sida akmal shay eh markii markuun isdhaaf lan dhaka yacni qaasilka kaasa kaalmaysidee markiisu la dhago sida isdhaafka landhaga kadibna aakhir dhagadam haddii dhammaato kadibna haddana may baa lakasuubiyay sedi sedi landhaga tahli tahli watra may lakwedehe sedi sedi dhagowshay laku hele falaa tusaab ghaslati sadri tan oo sadriga walaalika yani wasaga zuuliyaw mal xisaabaw taas markii la dhagowshay dhammaado aakhir shay la jeeroona kaafuuraa laka dare kaafuurka shay carfaa laka jeeda في آخره آخر الغسل غسل آخر شيء ما الولاي كافور عن الولاي كافور أي مخالط بحيث لا يغير الماء ميلو سبيون بدلان كافورك يا الولاي واع هدي بقى في محرم بن هاي نواي محرم أمنا هو محرم أي والعرف أو مالك تابع أو مدى شيء مال دبولو سد شر إلهي قبون ساس واي أنتاسنا مركم ما يحبك أولن رجع واي وتران على الرجع معنا تر إسلاف على الرجع وسد سد ويكون في أول غسل رجد أول شيء ما هذاي sidruunga ahaaday waayo fii aakhirihi shayunga ahaaday min kaafuurin kaafuur eh shay kaafuureel weele dalla calaa daalika may tusay maa rawaahu lbukhaariyu imaam bukhaari waliwiriya daliilin eh boqolihidun ishan wa muslimun sagaal boqol soddon isagaal min umi caiyata can umi ciyata alansaariyati qaalat umu cii alansaariya قالت ميرتي دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رسول شيخ ننقل يرتي ونحن حال نغسل دقانو ابنته رسول قبرتيس دقان فقال رسول ميرتي صلى الله عليه وسلم أغسلنها دقا ثلاثا دقا أو خمسا شان دقا أو أكثر من ذلك قبرتيس دقور دقا وتركي واي ما نشي أرغاسي سيدقور دقا أما شان دقا أكملك واي laakiin madasado oo aqal shay ee waajib shay dhagada may waha safiinadan ha ka marnay may waa sida aqalka waajibka ah inay biyo oo jirshay dhon biyo amamaan wal allo walaay oo nan zuuli lika zuuli le waa jirshay dhon shacaran waa basharan la wada deersi waay sidaas hayti sida akmalka sida marka akmalka waay sida koral dhaga am shangur dhaga erna eryaarti agsilnaha dhaga bantada dhaga thalathan dhaga sida goor oo khamsan oo akthara min dhalika in ra'aytakunna in ra'aytunna haddii saas aragtaan macnaha khiyaar waaye maragaaso bimaa-in wasidrin biyo iyo may waa elaanta gobkana iska dara gebka wajacalnaa weelaa fi laakhirati dhagadanka dambana kaafuuran shay udugaa kaafuure ka dara ow shay-an min kaafuurin wabda'na bilaawah bimayaaminiha midigda ku bilaawo dhagadan dhinig midgeedala ku bilaawe iwa mawaadic ilwuduu'i weysada mawaadicdiya minha witrang maylika wede ha cadadan mufradan cadad mufrad e waay saas waay marka saas waay kaafuur kamaa imaami nakhli watukafanu walkafaniyay fii halaathati ahwaabin maryaali sida yaalka kafaniya biilin marka markii saas landhiga kadib kafanga lanbaahimaha kafanta sida akmalka ayeen sida waajibka horta halmar jirka dhon asturaas waay sida marka akmal sheemay waaha migil haadoy bilaan haadoy sidigo oo ed ed yalka kafaniya waay migil i bilaan hoob intaas laku ziyaadiyaw ma aha migilka qofka migilka qamiis iyo imaamilanka dare hal qamiis oo jirshay dhon asturaas isoo noolikii gadhaday oo kale iyo maylaka dareyhin izaar mayla raay iyo imaamilanka dare saas waay hooba migilka kan migilka hooba i waay taasna may daliilin aha imaam bukhaari xadiid weriyey kun lama boqol tomi afar muslim sagaal boqol afartan ko an caishata radi allaahu canha qaalad meerta caisho kufina rasuulullaahi sala allah alay wasalama ilaahay rasuulsha la kafaniyey fii halaatat ahwaabin maryaala sideelka kafaniyey arti biilin ed ed suxuuliyatin suxuuli linisbay suxuuli maylika jeede mare dhar ed waay oo saafi walkalanka jarna laa takuunu ilaa min alqutni waay qutni bes ema walkalanka jarna la ree amba may kale la reereen dadka gaalna suxuulida nasbu ahaa bilad yamanka yaaloola nasbeen walka sheegay saasna walka sheegay markan leysa fiiha qamiisan walaa imaama qamiis imaamanka jarnaba saasa lan kafani sidigo ed ed yalka kafani imaami qamiisnimaka jaran taasna way waaha saas waay leysa fiiha qamiisan walaa imaama wayukabiru calayhi arbaca takbiiraatin markan salaadyaal galay salaadima diligtukadaawseelanka tukuday afarta kabiirood yalihiride markii aad hirita madii aad hirita kudub afarta rawaa bukhaari wa muslim an abi hurayra radi allahu canhu ana rasuula allahi sala allah alay wasalama naca najaashiya najaashiya nabaga khabar geeriyey najaashi boqorkii xabashada markii dhammadii madiiniya khabar sheey nabaga yaalanka waxyoodayaa sheegay fi lyowmi aladii maata fiihi kharaja nabaga may bahay ilal musallaa bannaanka meelika tukadaan bahay fasafa bihim saxaafada yaa safi wakabara arbacan afar joor ya kabaarsaday macnashee may waa takbiiratulixraamka markii aad hirita markii aad hirito mayidka aad niyoysito afarta takbiiratuixraamta aad hirita kudub faataada akriyaas faataado baad akriyada kudub haddana takbiirsadaas haddana nabaga ka salliyaa sala allah alay wasalam takbiirta lamaad faataado gadaashe hay gadaashe markaas waa tan takbiirsaas afartaas waay wayadcuu lilmayiti ba'da thaalitati takbiir sadaad kudubda mayd maydka lan do'aya markan fayaquulu meerhay allaahuma haada cabduka maydka saasa lanka do'aya wayukabiru kibaarade calayhi cala lmayiti maydki korshay arbaca takbiiraat takbiiraal afareeka kibaarade yagraw akriye alfaatihata faataada akriye bacda aluulaa takbiirti koowaad gadaashe takbiirti koowaad tan likihiridaw salaadilika galawalka tiriyaye yeeda kow ee faataada la akriye tan lamaada la takbiirsadeen nabaga lakasalliye tii saddeaad la takbiirsadeen mayidka landoa tii afaraada la takbiirsade saas waay wayukabiru kibaarade arbaca takbiira takbiiryaal afaraya kibaarade yagraw akriye alfaatihata faataada akriye bacda aluulaa takbiirti koowaad oo takbiiratulixraamka ah wayusalli صلي على النبي صلى الله عليه وسلم نبغاك صلي بعد الثانية تكبيرة لما تقدالشي ويدعو الدعاء للميت ميت أن دعاء بعد الثالثة تكبيرة سدها تقدالشي فيقول ما هي مركون مركي ميت أن دعاء اللهم يا الله الله وإلين ما يواها حديث إمام الشافعي حديث ولي روى الشافعي في مسنده والنسائي بإسناد صحيح عن أبي أمامة بن سهل رضي الله عنه أنه أخبره رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم غفر ma sheegay nabaga asaabtiis kuma dee ana sunnata sunnada fi salaati salaada cala janaasati janaasalik tukudaaw ayuu kabira alimaamu imaamka ini kibaarad waayo oo hirida fuma yaqra bifaatihati alkitaabi akri bacda takbiirati aluulaa siran sir fii nafsihi naftiis wal siroysade fuma yusalliya cala nabiyi almustafa sala allahu alay wasalam wayakhlusu ducaa ducudya khaalis weelay liljanaasati janaasada an ducayo fi takbiiraat takbiiryaalka walaa yaqra'u fii shay minhuna fuma yusallimu siran fii nafsihi markaas kubaad yaa nagsadee weeri saasu markun do-aadana markan ma'huurideen waatan oo laha guuri markiisu do-aysa sadan aan do-ayse markun sadan ha dareerta yaan do-ayse se ere sada ha dareerto ere ma ereyhin sadaan ducaysadee waayo allaahuma haada allaahuma yaa allah allahow haada kan cabduka addoonkow wabnu cabdayka lamada addoon onogshow kharaja bahi min rooxi dunyaa addunya raaxadiiha ku bahi wasacatiha addunya waasaxaashidiiha ku bahi wa maxbuubuhu kuwiis la jeelayaha ku bahi wa axibbaa'uhu axbaabtiis dadkii saaxiibtiisa ayaha ku bahi fiiha addunya dhartii anka saaxiibhay ilaa dulmati qabri qabrigii muqdishiyahan bahi wamaagiyahan bahi huwa usublaagiihi kii la kulmaaw ahaadi oo su'aal iyo waxyaaba qabriga ahaaday kaana ahaaday yashhadu markunsadow kaana may ahaaday sidii intuuna argaan yashhadu kii garaawa ahaaday an laa ilaaha ilaaha kalan jarna ilaa anta admaahin waxdaka musung ahaayo ahlu tawxiid ahaayo waxdaka shiliida haalaad et laa shariika sharkina laka adamakiin shariig weelan laa shariika laka adinamakiin shariig weelan wa anna muxammadan ilaahay nabigii la mahaday abduka addoonka ee yaqraay warasuuluka rasuulka ani ey wa anta adin aclamu ogda bihi shaqsiga midnaa un hegaankii ku ogaan badan eed unan daahir ahaan unan taasa ka argaane laakiin adinoo ogaan badan allaahuma ya allah alleyow innahu ina almayita mayidka nazala degay bika adi hakiin degi adi marta kiin ey wa anta ad khayra manzuulin bihi allihii lahan dega kiin dad antilan dega kiin khayr badan et lan la marti kiin khayr badan et wa asbax wa asbax wa asbaha may ahaaday mayidkan faqiirankii dhibgabo ahaad ilaa raxmatika raxmadawaan dhibgaba wa anta adiina haniyun alihi deegtoonga et min an cadaabihi adaabshee ku dhonta adaabshee yani ku deegtoontaa walaad had addoonko ada ka rumaysanaay ilaahayow wal adan adaabta ku dhonta ada wa anta ada qaniyun allihii deegtoonga etaan adaabiya ku dhonta wagada hagiiga ji'naaka kiinkoynun raaqibiina ilayka haani raadiya oo oo- oo dalaba unoo ena kiinkoyni shufacaa ahaani irge'a kiin shafaacayo shafaaca qaada irge'e yakoyni lahu lilmayiti mayidkanga irgen ena allahuma ya allahu allahayow in kaana haddii ahaaday mayidka muhosinan kii wanaag falaay adduunyama diroogi fazid ziyaadi fi ihsaani ihsaanshay ilaahun ziyaadi wa in kaana musii'an kii humaata falaaw haddii ahaaday fatajaawaza canhu ilaahoo isku gudbi oo isku dhaaf isku cafi walaqih lug dheeray walaqihi la kulmiy biraxmatika raxmada sababteed ridaaka raadlahaashada la kulmiy raadlahaashada la kulmiy waay biraxmatika bisabi raxmatika ridaaka raadlahaashada la kulmiy waqihi ilaahu dhoor fitnata alqabri qabri fitnisha ilaahu ku ilaali wa cadaabahu cadaaba alqabri qabri cadaabsha ilaahu ku ilaali wafsax ilaahu waasac weele lahu usafii qabri qabrisha in waasac weel wajaafil arda dhulka ilaahu ku dheer- ku dheeray ituraabtab an jambihi an jambeehi lamis dhin ilaahu ku dheeray walaqihi ilaahu la kulmiy biraxmatika bisabi raxmatika alamna ammaan ilaahu si qabriga ka ammaan weel min cadaabika cadaabka ku ammaan geli xataa tabacaha antiada haku biyaas hu mayidkan aaminankii aamin ahaalus ahaada ilaa jannatika jannada adhan ku saaras biraxmatika bisabi raxmatika nahriisa sababtiye yaa arxama araaximiina anti nahriisaas allihii nahriis badanaayow saas waay saasalanka ducay markan haadihi adiciya ducayaalkan kaan ee iltaqadaha shaaficiyu imaamu shaafici shaafici iyo hajam iyo hakulmi raximahullahu tacaala bimajmuuci alakhbaari akhbaartinabaha ku oroorti iyo haku kulmi majmuucsho warubama dakaraha bilmacna qaar shoon inay macnaga ku husi yaa dhii korta wastaxsanaha ashaabuhu ee imaamu shaafici asaabtiisna eeda aan wanaagsadeen ducaduntan eh wa asbaha hadiif hadiifun may ahaaday wa asbaha xadiidun fi lbaabi maa rawaahu muslimu imaam muslim can cawf ibni maaliki radi allahu canhu qaala sala allahu calayhi wasalama nabiga ilaahay meeray calaa janaasatin fasamictu yaquulu allahuma ikfir lahu warxamhu wacaafihi wacfu canhu waakrim nuzulahu wawasic madkhalahu waqsilhu bimaa'in wathalajin wabaradin wanaqih min alkhataaya kamaa yunqa thawbu labyadu min addanasi waabdilhu daaran khayra khayra min daari waahlan khayran min ahli wazawjan khayran min zawjihi waqihi fitnat alqabri wacdaab innaar nabiga oo saasle iyo dheegniyaari gaalaa coofu meeray fatamanaytu mayba tamaniya erey an low kuntu ana almayit mayidkan ini an ahaadiya tamaniya oo nabagsanka do-ay liducaai rasuulilaahi sala allahu alay wasalam calaa dalika almayit kolley wal dhamadaay lankan sadalanka do-ay geeka inta ka dhamada adahaana kifay laayta igaldiyari do-ada nabaga daraadiye meel nabaga meere ere allahuma ya allahu alleyo madin do-aye do-dan aka do-ayeere allahuma ya allahu alleyo igfir lahu ilaahow dhaaf warxamhu ilaahow nahariis wacaafi ilaahow isku cafi wacafu canhu is heshay ilaahow cafi waay وأكرم نزله دقتان كسله كرامة مرتل جيلك ويل ووسع مدخله مكان قلد سله واسع ويل وغسله إله دق بماء إله كدق وثلج برف إله كدق وبرد قبب ونقه إله دوري أو نرتاف ويل من الخطايا قفيال شيء إله كن نظيف كما ينقى الثوب الأبيض دركئت سلن كن نظيف يوم من الدنس ورق وسقل كن نظيف يوم ملك دق وأبدل إله بدل دارا أم بدل خيرا من داري دار تسو خير بدن وأهلا إله أم بدل خيرا من أهلك خير بدن وزوجا زوجي إلههم بدل خيرا من زوجه ناقدسك خير بدن وقه إله كري فتنة القبر وعذاب النار markii sida nabaganka do-ay anina tamaniya inaan maalintaas aana lamataada lankusiya oo kale aan lamataadiya tamani wayaquulu ma erhay markan firraabiaad madi meydkan do-ay ku damba allahu akbar ya erhe takbiirti afaraad sheena Eh, may ba erhay mu- imaamkii wayaquulu ma erhay firraabicati musalligi eh, takbiirta afaraad gadaalshee ma erhay allahuma ya allahu allehow laa tuxarimnaa ilaahow nin xaramtoy ajrahu meydkan ajarshay ilaahow nin ku xaramtoy walaa taftinnaa ilaahow nin fidnayto bacdahu gadaalshayn ilaahow nuun ajarnoosi gadaalshayna nin fidnaytoy waqfir ilaahow dhaaf lanaa un walahu ilaahow dhafdaam laa tuxarimnaa ajra walaa taftinnaa bacda waqfir lanaa walahu ilaahow ni isubina dhaaf saasa erhay waari kaasna xadiida daliilanga abu daawud iyo wiriyow bilafdin laa tudil lafdo may ku yidhay laa tudilana bacdahu gadaasho ilaahow nuun nin baadiyoytoy saas waaye marka mado afaraad gudubna wayu- wayusallama wayusallimu salaam nagsade bacda araabiati takbiirta afaraad gadaalshe markun salaam nagsade wallahu subxaanahu watacaala aclam dersigeen taninkeegii assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh